dibadabaxan oo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka ingiriiska ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore mid ka mid ah masaajida ku yaala magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska waxaana dibadbaxani uu yimid kadib rabshado iyo xadgudubyo ay sameeyeen kuwa uu ku xididaystay islaam naceebka ee u dhashay dalkaasi kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday weeraro ka dhan ah dadka muslimiinta islamarkaana ay ku beegsanayaan masaajida iyo xarumaha ganacsiga ay leeyihiin dadka muslimiinta ah mid ka mid ah soomaalida halkaasi ku nool oo warbaahinta la hadlay ayaa uga waramay dhibaatada halkaasi ay ku wajahayaan iyo waxa ay salka ku hayso mudaharaadka arkaysaan oo meesha ka socda wuxuu daba socdaa dhibaatooyinkii rabshadihii maalmihii lasoo dhaafay ka socday waddankan ingiriiska oo dad badan ay ku dhaawacmeen looga soo horjeeday dadka qaxootiga iyo muslimiintaba dhibaatadana waxaa keenay markii hore oo dacaayad iyo been abuur muslimiinta laga sameeyey oo wiil dhalinyaro ah oo aan muslin ahayn oo gabdho yaryar ku dilay waddanka gudihiisa ayaa waxaa la geshay dacaayad ah inuu muslin yahay kadibse waxaa la ogaaday inuusan muslin ahayn oo ruwanda uu kasoo jeedo tii ayaa keentay in dadka qaxootiga ana laga soo horjeedsado oo la baaxsado oo mudaharaad laga sameeyo muslimiinta naftigooda dhaawac badan loo geystay oo masaajid badan la weeraray oo dad badan oo muslimiina suuqyada lagu dhaawacay tii baa marka keentay in mudaharaad maanta meeshan ka dhaco maalin dhaweytana meel kale oo weltamstow la yidhaahdo iyadana ayaa mudaharaad laga sameeyey maantana mudaharaadku arrintaasuu daba socday waddamada reer galbeedka ayaa marar kala duwan waxaa laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin ay u geysteen dadka qaxootiga ku ah waddankaasi oo ay ka mid yihiin dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku ah waddamadaasi